isagoo waraysi siinaya warbaahinta ingiriiska ayuu muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ka hadlay duulaankii ay ku qaadeen magaalada laascaanood kaasoo ciidankiisa ay ku xasuuqeen dad rayda ah waxa uu ku jeesjeesay dhiigga dadka shacabka ah ay daadiyeen ciidankiisa kaasoo ku tilmaamay wax iska caadi ah adduunka oo dhanna ay dagaaladu ka socdaan oo aysan ka koobnayn oo keliya laascaanood iminkana ay qabdiyada ugu muhiimsan tahay doorashooyinka laascaanood dhibaataa ka dhacday dagaal baa ka dhacay de waxaa somalidu halkaasu yaala iminka doorashaa ujeedaa iyadoo ma jeedo doorashada horta dhamaato warsheega inan kuu sheegaya daacadda bisaan ka fahayan warsheeg tembarbaahinta maxaan u sheega waxaan iminka doorashaan hayaa soo maaha dhibaatay dhacdeen waa la odogi oy dhibaata taagan tahay markaa xalkeeda ilaa dadka dhibaata waa dhacdaa nabadina waa dhacdaaye waa xal u yaala dadka ka dhexayso dhibaatada caadi baa marka dal aan dhibaato ka jirin ma jiro maraykanka misal maalmuba lagu dilaa arday isku dhiganaysa miyaan lagu lahayn maalmuba macid baad ayaa tirahdaa dhibaataa dhacdaa qaynaysa dal aanu ka socon dagaal ma jiro khilaaf dhexdeeda aanu ka jirin khilaafyada adduunku bay ka mid tahay waana la xiriiri doona dhibaata waa dhacdaa waa la bogsiiya mar wax laga weydiiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen dowladda xabashada etoobiya ayuu muuse biixi qiray inuu hakad galay heshiiskaas sababo ku aadan kacdoonadii dhinaca kala duwan lahaa ee uu sababay isafgaradkii ay la galeen etoobiya adaagiga waran qoladii nin wariyaasha warboobkii wax kale kaga shaqaysaan maantana xaggee jirtaa maantana xaggee jirta laakiin anugu intaan awrayay halka jirtaan kuu sheegi halka wax maraya halkii uu yaalay u yaala weli lama seexin heshiiskii afgarad isfahamkii buu taagay waxaana loo qolo waliba fiirsanaysaa oo loo wadaa goortii la saxi lahaa inuu dhammaado muxuu hakaday buuq badan baa ka kacay waar waxa saameeyey adaa sheegi doone laakiin waxaa ka kacay buuq heshiisyada caalamiga imisay socdaan toban labaatan qaar baa ka dhig waxaa ujeedada fog lahoo istaraatijiga o dhamee waqti badan bay qaataa marka adigu maxaa loo saxi waayo maxaad odhanaysaa waa caalami xagga iyagaa heshiiskayaga dheer oo annagaa murmayno oo wax isku diidiidan ma cid kale oo caalamkaa waxaan ku jirta heshiis waqti bay qaataa badan xasan sheekh ayuu sheegay in dhulka uusan xukumin uu doonayo in wax laga weydiiyo taasna ay tahay mid khalad ah oon waxba laga weydiinaynin madaxweynaha dowladda federaalka waa sidaa uu hadalka u dhigay madaxweynaha somalilan ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi xasan sheekh etoobiya isku qaad etoobiya maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga waad boobisaa wuu ku daray qolooyin kaloo laga filina way ku dareen dhulkan uu sheeganayo somalilan adu ka hadlaayana mana iman karo kamana taliyo wuu ogyahay afarista sano kala madax banaan dee markaa dagaal baa la caloobsaday oo masar baa timid oo buuq badan baa la abuuray oo waxaan u malaynayaa dee inay taasi dheeraad ahayd xalla aanay noqonin dhul aanu xukumin oonu haysan buleey aniga hala soo weydiin aniga aan bixiyo aan xukumo dee dhulkii shaqa isku maryihiin halkaasaanu kala joognaaye afragaadiya ceeb iyo colaad mooyaane inuu soo diro mooyaane halkan dhul kama bixin karo mana xukumo kolkaa maanta awoodan uu la wareegeysanayo waa khalad dadkana wuu lugeynaya murankana wuu sii dheereynaya colaadana wuu sii dheereynaya